labadii dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka xulashada xiisaha ee shabakadda wararka ee wajale news dtcom qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a google oo la xaqiijiyey in uu saddexdii bilood ee lasoo dhaafay faa'iiday laba dhibic siddeed bilyan shiinaha oo noqday dalka hogaaminaya dhaqaalaha adduunka shirkadda tootal oo ku dhawaaqday in laba milyan oo gaadhi ka ururinayso suuqyada cillado ku yimid awgeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan laakiin aan ku bilaabo dhinacii sugaanta toddobaadkanna waxay idinku maqli doontaan codkii macaanaa yurub maxamed cabdi yurub genyo iyo heestii hamalaysan inaan ku nahay dhegaysi wanaagsan
miyaan hibashada qarsaday hantaa qamiyaan kasbaday jacayl kamiyaan iyan hagraday darin kamiyaan iyan habraday miyaan hibashada qarsaday hantaa qawmiyan kasbaday iigu wuxuu dhibsaday sutan isahaa burqaday awraarta markaan cuskaday haddaan gocashada furfuray hadaan gocashada furfuray iigu wuxuu uu dhibsaday sutan isahaa burqaday iigu wuxuu uu dhibsaday sutan isahaa burqaday qaday daninka miyan miyan hanqaday jadalka miyan miyan hakaday daninka miyan miyan hanqaday miyan la'anta harsaday miyan la'anta harsaday miyan qorshe kale higsaday miyan qorshe kale higsaday dadalka miyan miyan hakaday daninka miyan miyan hinqaday dadalka miyan miyan hakaday daninka miyan miyan hinqaday miyan la'anta harsaday miyan la'anta harsaday miyan qorshe kale higsaday miyan qorshe kale higsaday hafiifka aanu damqaday intaan xariirkada xigsaday hafiifka aanu damqaday intaan xariirkada xigsaday waxaan hubsimo ku sugay hankaagii maxaa ka tiray waxaan hubsimo ku sugay hankaagii maxaa ka tiray hafiifta aanu damqaday intaan hareerkaga xigsaday hafiifta aanu damqaday intaan harkada xigsaday waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray amuu nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hamalaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay anuu nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hamalaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay anuu nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hamalaysan hamalaysan
waa hagaag dhegaystayaal haddii aan heestaa intaa kaga soo laabanno aanu gudubno qaybaha kale ee barnaamijkeenna xulashada xiisaha ee shabakadda wararka ee wajalanews com google oo la xaqiijiyey in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay faa'iiday laba dhibic sideed bilyan shirkadda google ayaa samaysay barnaamijyo ay kor ugu qaadayso adeegyada ay bulshada u qabato taasi oo horseed u noqotay in ay samayso horumar maaliyadeed oo ay hesho faa'iido aad u badan taas oo saddexdii bilood ee ina soo dhaafay oo keliya ay samaysay faa'iido dhan laba dhibic sideed bilyan oo dollar sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda google ayaa waxa uu yidhi waxaan sii wadaynaa kobaca dhaqaale ee mustaqbalka ee aynu ka helayno ogeysiisyada iyo mashaariicda naga soo baxa waxaa xusid mudan in aan faa'iidada google ay ahaayeen qiimaha hantida ama guurtada ah oo aan si aad ah u samaynay kobaca sida xarumaha xogta iyo qiimaha sare ee qalabka loo isticmaalayay shaqada taasi oo kor u kacday toddoba iyo soddon boqolkiiba marka la barbar dhigo sannadkii hore waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii xulashada xiisaha ee shabakada wararka ee wajaalana news aan hore ugu sii soconno qeybaha kale ee barnaamijka dowladda shiinaha oo noqotay dalka hogaaminaya dhaqaalaha adduunka dowladda shiinaha ayaa markii ugu horeysay tan iyo sannadkii kun sideed boqollabaiyo toddobaatankii kaga guulaysatay dalka maraykanka hogaaminta dhaqaalaha caalamka sida ay iftiimisay warbixin ay soo saartay hay-adaha lacagaha adduunka ee i m f maraykanku waxa uu ahaa waddanka hoggaanka u haya dhaqaalaha dunida isaga oo sannadkii kun sideed boqol laba-iyo toddobaatankii kaga guulaystay dalka ingiriiska wixii ka dambeeyeyna aan cid ka qaadin balse wakhtigan waxa uu ku dhacay kaalinta labaad waxaana booskiisii koowaad riixay shiinaha warbixin xisaabeedka hay-adda i m f ay soo saartay sannadkan waxay iftiimisay in dalka shiinaha uu dhaqaalihiisu kor u kacay noqdayna koob iyo toban trilyan lacagta ingiriiska halka maraykanka uu noqday toban dhibic sideed trilyan shiinaha oo dhaqaalihiisu xawli aad u sarreeyo tobankii sanno ee u dambeeyey ku socday waxa uu horumar ka gaadhay xagga shirkadaha wax soo saarka taasi oo keentay in hoggaanka u qabto dhaqaalaha adduunka waxa ayna i m f sheegtay in sannadka laba kun iyo sagaal iyo toban uu gaadhi doono dhaqaalaha shiinuhu lix iyo toban dhibic toddoba trilyan oo lacagta ingiriiska ah taasi oo sabab u noqon doonta in uu boqolkiiba labaatan xagga dhaqaalaha kaga sarreeyo dalka maraykanka oo la saadaalinayay inuu sannadkaas gaadhi doono saddex iyo toban dhibic sideed trilyan khubarada dhaqaaluhu waxa ay la yaabeen in si fudud muddo haatan laga joogo boqol iyo konton sannadood ay maraykanka lagaga guulaysto hogaaminta dhaqaalaha adduunka shiinuhu waxa uu soddonkii sanno ee u dambeeyey ku sii socday dhaqaale kobac xagga warshadaha ah iyada oo caalamka ay ka jirto dhaqaale burbur aada u baahsan waayo waxaa dalalkaas ka jira shirkado aada u badan oo alaabooyin ay soo saaraan bariga dhexe iyo caalamka kaleba lagu iibgeeyo madaxa dhaqaalaha ee i m f master oliver ayaa walaac ka muujiyey in dhaqaalaha kordhay in dhaqaalaha kordhay aanu u kobcin sidii sannadkii labadii kun uu ahaa dalalka maraykanka iyo ingiriiska oo ay maaliyadoodu hoos u dhacday in hoosu dhac badan ku yimid taasina fursad siisay in uu shiinuhu kobac dhaqaale oo weyn uu sameeyo shirkadda tayota oo ku dhawaaqday in laba bilyan oo gaadhi ay ka uruurinayso suuqyada cillado ku yimid awgeed shirkadda gaadiidka samaysa ee toyota ayaa ku dhawaaqday in ay suuqyada ka uruurinayso baabuur badan oo ay hore u soo saartay taasi oo ay sabab u tahay in ay cillado ku yimid dartood tirada gaadiidka oo ay tirada gaadiidka ee ay ciladu ku timiday ayaa gaadhaysa hal bilyan toddoba boqol iyo konton kun oo baabuur adduunka oo dhan sababta oo ah waxaa la soo darsay cilado laga dareemay qasabadaha shidaalka iyo ejiinada shirkaddu waxa ay sheegtay in ciladaha lagu arkay gaadiidkani ay soo saartay oo ay ka mid yihiin noocyada karoon maagista fagasi iyo kuwo kale kuwaasi oo ay shirkaddu soo saartay tan iyo intii udhaxaysay labadii kun iyo toddobadii iyo labadii kun iyo laba iyo tobankii arrintani ayaa ah mid carqalad dhaqaale ku keenaysa guud ahaan shaqaalaha shirkadda waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii xulashada xiisaha ee shabakada wararka ee wajala news datne tan iyo barnaamijkan oo kale intaynu ku kulmi doono waa soo saaristii yuusuf jaamac iyo anigoo cabdiqaadir cabdiraxmaan habane waxaan idinku dhaafayaa codkii macaanaa cabdi taxliil warsame
dadka laygu diraaye ii filaya doqonte xumay daboole dabla shiday inaan galo ila daydayaayo inkastoo daldalantan ama hadal gudubisan dakirtaan aroortii kuma soo dabcaaye dabtatayda dhaafo dadkan laygu diraaye ii filaya doqonte xumay daboole dabla shiday inaan galo ila daydayaayo inkastoo daldalantan ama hadal dudubisan dakirtaan aroortii kuma soo dabcaaye dabratayda dhaafo waxaanan layguma dirdiyayo dumin maayo beertaan horay ugu dadaalay haku daadine dayaa inan diiday waa hore waxaanan doonay layguma dirqiyayo dumin maayo geebaan furay ugu dadaale waxaa anigaydana ayaan dhaniyayaa umadaraya kuud kale anduduulka dhaxanto deeradiyo cawsiyo dugagaba angageeshadooda caadimalee